wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka puntland oo kaashanaysa hay-adda f a o ayaa magaalada galdogob ka hirgelisay mashaariic lagu taageerayo dadka xoola dhaqatada ah iyo beeraleyda waxaana xarigga laga jaray laba ka mid ah kaydadka calafka xoolaha oo wasaaraddu ay ka hirgelisay degmada galdogob munaasabada xarig jarka kaydka lagu kaydin doono calafka xoolaha ayaa waxaa ka qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada madax ka socotay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo marti sharaf kale wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka puntland cabdinaasir aadan axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimada mashaariicdan lagu horumarinayo dadka xoola dhaqatada ah shuruucan wuxuu ku saabsan yahay in la fahmo wuxuu ku saabsan yahay in xoola dhaqatadu hesho calaf beeralaydu inay soo saaraan calaf ka qayb qaata xanaaninta xoolaha oodka jiilaalka waad ogtiina san walba calaf baynu bannaanka kasoo gadnaa shan sano kadib insha allah waxaa la rajaynayaa in calafka waddanka laga soo saaro wayna ku fillaado runtii dhulka aanu soo marray meesha la yidhaahdo booq deegaankaas waxaa nooga muuqanaysay inay calaf xoolaheeda ku filan soo saari karaan saan isleeyahay hal sana kadib haddii ay dadaal sii sameeyaan haddana calafka ku yaalla calaf fiican oo xoolaha qaybtood qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo xildhibaanada golaha deegaanka ayaa sheegay inay muhiim tahay in la taageero dadka xoolo dhaqatada ah si ay u helaan kayd badan oo calafka xoolaha ah
wax soo saarku waxaan qabaa beeraha hadda midu ku yaal waa beerta ugu horaysa ama beerta labaad bay noqonaysaa waxaan soo saarnaa dalaga dadku cuno sida geleyda sisinta digirta waxyaalaha yani waddanka looga baahan yahay oo qududareergaa badan dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo mas-uuliyiinta hay-adda iyo dhammaan waa mahadsan yihiin dii ilahay kurunaya anugu waxaan ahay mas-uulkii ninkan beerta lagu wareejiyey furayaashan guryahan hay-addan wax badan bay noo qabatay wax badanna wayna tartay guryahay noo dhistay calafkii xoolaha iyo howlahaasoo dhan bay noo fududaysay inaannu ka shaqayno siirar bay noo keentay dhammaan marka hay-addu way mahadsan tahay aad baan u soo dhowaynaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay-adda f a oba awoodda iyo aantan waxay saarayeen in kor loo qaado wax soo saarka calafka xoolaha labada degmo aanu sheegnay mashruuca joint residence program la dhaho adkaysiga abaaraha waxaa shaqooyin badan baa laga qabtay runtii oo ah markii ugu horreysay shaqo calafka waxsoosaarka xoolaha baaxadda le laga qabtay waxaa laga qabtay tababaro siirad la siiyey ugu yaraan dad xoolodhaqato beeraley oo laba kun ah oo ku kala nool afartaa degmo aan soo sheegnay wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka puntland ayaa wado mashaariic loogu talagalay in wax looga qabto dhibaatooyinka ay wajahaan xoolodhaqatada deegaanka kaasoo ah in xoolodhaqatada ay helaan kayd ay ku kaydsadaan calafka xoolaha si xilliyada abaaraha ay xoolaha u siiyaan